arrimaha dhinaca siyaasadda kolley waxaan isleeyahay opshinkii laba kun iyo lix iyo tobanka doorashada ay ku dhici lahayd ee la qaatay oo runtii ahaa mid dowladda dhexe ay iyada go-aankeeda qaadatay beesha caalamkan ay ku taageertay annagana maamul ahaan iyo dowlad goboleed ahaan anagoo tixgelinaynaa inaan annagu gaari weynay wax heshiis ah dowladdii dhexena go-aanka ay qaadatay aan qaadanay kaasaan runtii annaga ku taagannahay kaasaan aan aqbashiisannahay waxaan runtii aad iyo aad ayaan darro u ah in annagoo qabnay in opshinka asaga ah dad gaar ah sabab kastaba ha ku timaadee loo sid bursiiyey inay ayagii weli saluug iyo qaylo ay qabaan dadkii kale ee laga sid bursiyana ay aaminsan yihiin waxaan kolley rajaynayaa in opshinkaas asaga ah la isla qaatay inuu hirgeli doono waa garta markaan usoo noqonno doorashooyinka soomaaliya ka dhacaya waxaad sheegtay in ka maamul ahaan aynan ku qanacsanayn laakiin aad yeesheen kadib markii dowladda federaalka go-aankaasi qaadatay warar baa jira soo baxaya in maamulka puntland maantay madaxweynahoodu sheegay in ay ka fiirsanayaan kasii madaxnaashaha soomaaliya marka sidaad u aragtaa warkaasi puntland
kulley waxay la tahay soomaaliya iyo ka mid ahaanshaheeda cid walba ay dan u tahay dalkan inuu sii wada jiro inuu waddan mida ahaado dadka oo idil ayay ayuu dan u yahay waxay ila tahay cid keligeed wax noqon kartaa inaysa jirin cid keligeed meel ismeel marin kartaa inaysa jirin qof walba qofka kaloo walaalkiisa soomaaliyeed iyo gobolka kaloo walaalkiisa soomaaliyeed iyo wadajirkii midnimada soomaaliyeed inay maslaxa u tahay ayaan ayaan rajaynayaa arrintaas kolley aniga hadda ma maqal mana dhegaysan laakiin hadday jirto waxaan isleeyahay arrin munaasaba ama saxa ma aha arrin uun ujeeddo kale laga leeyahay inay taan waa qabaa ugu dambayntii shacabka reer galmudug ee aad madaxweynaha u tahay maxaad ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqi lahaa dhammaantood inay